Gudoomiyaha degmada Gadoon ee gobolka Galgaduud Cabdinaasir Cismaan Maxamed Qooje oo ka qaybgelaya barnaamijka caafimaadka ee Reediyo Dareen ayaa baaq u diray Wasaaradda Caafimaadka Dowlad Goboleedka Galmudug hay'adaha Soonfalka isagoo ka codsaday in la dardargeliyo taageeridda caafimaadka degmadaas Gudoomiyaha ayaa sheegay in adeegyada caafimaadka degmada ay yihiin kuwo aad u yar marka loo eego bulshada ku nool degmada Gadoon iyo deegaanada hoos yimaada waxa uuna ugu baaqay wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug inay gacan ka geysato xoojinta adeegyada caafimaadka degmada gaar ahaan daawooyinka iyo agabka caafimaadka waxaan leenahay marka wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha isbitaalka haddaba gacanta ku hayaan awalan dawada in laga soo xaqabtiro oo dawo hadda inta taala bulshada adeega yaala dawo ku filan bulshada inay hesho in lasoo gaarsiiyo oo dawada aada loogu laba jibaaro taaniyana isbitaalka la gaarsiiyo wasaaradda ay gaarsiiso iyo cid kasta oo masananaha oo deegaanka ka soo jeeda ganacsato hadday tahay qurbajoog hadday tahay dhammaantood la gaarsiiyo isbitaalka inuu noqdo isbitaal isku filan oo rasmi ah oo isbitaal weyn ah oo aan xamar meel ka sokaysa ousan qof dawo uga doonan uusan isbitaal kale u aadin ayaa mataqaanaayey aan ugu baaqayaa degmada gadoon ee gobolka galguduud ayaa ka mid ah degmooyinka dhowaan kusoo biiray saaxadda degmanimada waxaana degmada laga dareemaya horumarro kala duwan ee dhanka arrimaha bulshada sida horumarinta waxbarashada caafimaadka iyo kaabayaasha dhaqaalaha